ti madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa goor dhoweyto isku shaandheyn waxa uu ku sameeyey golahiisa wasiirada kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi dileyte maxamed dileyte goor dhoweyto ayaa khadka telefoonka ee jabuuti waxaan kula xiriiray wariyaha iyaga rabadaan muuse ugu horeyntiina waxa aan wax ka weydiiyey bal inuu ka waramo isku shaandheynta madaxweynaha jamhuuriyadda jabuutiyan mudan ismaaciil cumar geele ayaa sida uu dhigayo xeerka dastuurka iyo sharciga dawi yaalla jamhuuriyadda jabuuti waxaa kadib markii uu maanta u gudbiyey ra-iisul wasaaraha jabuuti dilayta maxamed dilayta istiqaaladiisa ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu haystaa laba dariiq amba inuu ra-iisul wasaaraha dib kolkuu istiqaaladiisa guddoomo inuu dib isaga ugu soo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha oo markaasi xukuumad cusub la dhiso amba inuu ra-iisul wasaaruhu markaa madaxweynuhu soo doorto in markaa in ra-iisul wasaare cusub xukuumad cusubna kadib uu magacaabo marka in sidaasi u dhacday xogeeyaha guud ee xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti maxamed xasan ayaa goor dhoweyd madaxtooyada jabuutiyan kaga dhawaaqay qaabka markaasi madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha cusub ee uu soo doortay iyo xukuumadda cusub ee uu soo doortay madaxweynaha rabadaan muuse bal waxaad ka warantaa ra-iisul wasaarihii hore ee dileete maxamed dileete ra-iisul wasaaraha cusub ee bedelaya magaciisa iyo hadduu yahay shaksi horey looga yaqaanay jabuuti iyo guud ahaanba africa ra-iisul wasaarihiian hore horta markuu istiqaalada u gudbiyeen wasaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jabuuti ayaa ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku xusay qoraal dheer oo markaasi uu gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo ah istiqaaladiisa inuu mar walba taageersan yahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudan ismaaciil cumar gele isla markaasina ra-iisul wasaaraha hore ee jabuuti dileta maxamed dileta uga mahad celinayo madaxweynaha jabuuti sida wanaagsan markaasi ay usoo wada shaqeeyeen kadib madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ayaa isaguna bilad sharafka ugu sareysa in jabuuti ayaa uu ku talay ra-iisul wasaaraha jabuuti dileta maxamed dileta ee haatan isagu markaasi shaqada ka tegay ra-iisul wasaaraha cusub ee markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele uu soo magacaabay waa ra-iisul wasaare hore ay u garanayaan dadweynaha reer jabuuti waxaan u ahaa in xukuumaddii haatan hawshu ay ka dhamaatay wasiirkii gaashaandhigga jabuuti cabdulqaadir kamil maxamed oo noqday markaasi ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda jabuuti ee madaxweynaha jabuutina uu maanta soo magacaabay waayahay rabadan bal waxaad ka warantaa haddii ra-iisul wasaarihii la bedelay dabcan gole wasiiro cusub ayaa imaanaya kuwii hore dhammaan meesha miyay ka baxeen mase iyagii ayaa isku shaandheyn lagu sameeyey xukuumadda cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudan ismaaciil cumar geele uu ku dhawaaqay maanta horta in marka hore sahray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waana madaxweynihii isla markaasina siduu dhigaya sharciga jamhuuriyadda jabuuti isaga ah madaxweynaha jamhuuriyadda guddoomiyaha golaha xukuumadda marka isagaa soo magacaabo xukuumaddana waxaa xukuumaddan cusub ee markaasi maanta in uu shaaciyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxay toddoba wasiir oo ka tirsanaa iyagu xukuumaddii hore lama taaban jagooyinkooda iyagii unbaa haya toddobadaasi wasiir oo xilkooda iyaga lagama dhaqaajin waxaa markaasi wasiiro in tiradoodu ay tahay shan wasiir oo cusub ayaa iyagu kusoo biiray waxaana in dhinaca miisaaniyad oo kale marka la eego waa wasiir cusub dhinaca ciyaaraha wasiir cusub xagga caafimaadka xagga arrimaha awqaafta iyo xagga ganacsiga ayay kale yihiin in qeybaha kale in xubnaha kale in xukuumaddana xilal kuwii hore unbaa jooga xilalkoodii ayuunbaa laiskugu kala bedelay sida gaashaandhigga iyo arrimaha gudaha laiskugu kala bedelay iyo in qalabeynta waxbarasha shaqada iyo xagga in warfaafinta marka shantaa wasiir ayaa iyagu kusoo biiray oo cusub shan wasiirna meeshaay ka baxeen sidaasay kale yihiin toddoba wasiirna xilkoodii ayay ku joogaan kuwa kalena xilalkoogii baa laiskugu kala bedelay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee dalka jabuuti rabadaan muuse khadka telefoonka ayuu goor dhoweyto igu waramayay isagoo jooga jabuuti